madaxda world bank gaar ahaan belabayd oo ah gabadha qaabilsan wadamo badan oo geeska afrika ah siiba ay soomaaliya ku jirto burundi soomaaliya south sudan intaba ahayd runtii waxaynu aad uga wada hadalnay xiriirka ka dhexeeya labada hay-adood dowladda iyo bankigaba waxaynu aad ka wahadashay mucaawanada soomaaliya ay la garab taagan yihiin gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey oo tusaale ah oo ah maanta in gobolladii lagu gacan laga siiyey in dhallinyaro badan shaqo la siiyo oo ay noqoto tusaalaha ugu weynood ka arkaysaan xamar oo kale oo la siiyey inay kun dhallinyaro ah shaqo ka siiyaan ta labaad waxay aad uga hadashay isbeddelka wasaaradda maaliyaddu ay samaysay dhaqaalaha dhinaciisa